donald trump ayaa mar kale soomaalida maraykanka weerar afka ah ku qaaday isagoo sheegay in ay la degeen dhibaatana ay ku hayaan gobolka minnesota donald trump oo shalay gelinkii dambe gaaray minnesota ayaa u sheegay dad isugu soo baxay oo taageerayaashiisa ah isagoo si dadban u weeraraya soomaalida Oh, Minnesota. Oh, Minnesota, do you know what's going on? Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm minnesota talking about?
minnesota waad ogtihiin waxa Oh, socda waad be ogtihiin politically correct.
ma ogtihiin waxaan ka hadlayo Just nod.
ma doonayo Quietly inaan sida nod.
siyaasiyiinta u hadlo dunida The whole oo dhan world ayaa knows og what's waxa ka happening in socda Minnesota.
minnesota dunida oo dhan baa og waxaa The idin whole haystaa world knows hillary waxay doonaysaa inay kordhiso tirada qaxootiga shan boqol iyo konton boqolkiiba qaxootiga ka imanaya suuriya ee waddankeenna imanaya waxay doonaysaa tiro aan xad lahayn oo qaxooti iyo soo galootiya inay dalka yimaadaan weliba ay minnesota yimaadaan dadka oo dhan taas waad ka badisaan
donald trump oo weeraraya siyaasadda hillary clinton ayaa sheegay in kobac dhaqaale oo uu dalkan maraykanku gaaro uu u baahan yahay ammaan sugan isagoo sheegay in qorshaha clinton uu taa meesha ka saarayo Her plan will import generations of terrorism, extremism, and radicalism into your schools.
qorshaha and hillary waxa throughout uu dalkan your keeni doonaa communities.
argagixiso iyo xagjir You already abka have.
ab kuwaasoo iskoolada iyo xaafadaha idinku iman doona taasoo aad haddaba haysaan haddii la ii doorto madaxtinimada waa joojin doonaa qaxootiga reer suuriya waxaanan ka celin doonaa dalkeenna argagixisada iyo islaamiyiinta xagjirka ah
donald trump oo ah nin aan la gamban bulshada uu doonayo inuu wax ka sheego ama weeraro ayaa si gaara hadalkiisa ugu xusay soomaalida iyo sida uu yidhi sida ay xagjirnimadooda u saamaysay gobolka minnesota Minnesota, you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting, with large minnesota waxaad numbers markhaati ka of tihiin Somali oo aad aragteen dhibaatada refugees ka coming timaada into marka your qaxooti aan state si qoto dheer without loo your baadhin uu dalka yimaado tiro badan oo soomaali qaxooti ah ayaa gobolkiina la dejiyey gaar ahaan iyadoo aanan laydinkala tashan oo aydan taageero u muujin qaarkood waxay ku biirayaan isis iyagoo ballaadhinaya kuna faafaya aragtidooda xagjirnimada waddankeenna iyo caalamkaba trump ayaa khudbadiisa ku soo daray dhacdadii dhowaan wiil soomaali maraykana uu toorrey ku weeraray mool ku yaala magaalada san cloud ee gobolkaasi You've seen the recent terrorist knife attack in St. Cloud. A Trump waxaad aragtay administration- weerarkii argagixisa ee tuurayda ahaa ee dhowaan ka dhacay st cloud maamulka trump ma ogolaan doono qaxooti iyo soo galoti dambe iyadoon taageero laga helin dadka degan deegaanada dadkan qaxootiga ah la dejinayo
mas-uuliyiinta gobolka laga soo doorto ee labada aqal ee dalkan maraykanka iyo soomaalida gobolka ku nool ayaa mar horeba gaashaanka ku dhuftay eedaha iyo weerarada afka ee trump uu ku qaadayo soomaalida gobolka xuseen cabdinuur xuseen fawsi oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada soomaalida maraykanka ayaa sheegay in hadallada trump ay yihiin kuwo aad u qaab daran Eh, run ahaantii horta waa nasiib darro in nin u sharaxan eh, doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda wakhtigan la joogo hal maalin inuu ereyo noocaasa ku hadlo oo bulsho dhan oo uu u gafo oo micnaha uu ka xadgudbo waxaan u arkayey arrin muxuu ahaay aada u qaabdaran qof eh, noocaas ahna aanan laga filaynin
minnesota oo ay degan yihiin soomaali kor u dhaafaysa boqolaal kun ayaa qaar badan oo ka mid a waxay ka codaynayaan trump iyagoo sheegay inay codayntu tahay awoodda qofka iyo weliba bulshooyinka isku aragtida ah
Eh, dadka soomaalida ahna eh, runtii eh, eh, arrintan aad bay micnaha eh, uga xumaanayaan sida aniga aan uga xumaaday camal waxaana noo muuqanaysa dee qof noocaas camal in qofkii micnaha eh, qof walba oo micnaha doorashada ka qaybgelayo inuunan micnaha u codeynin hadda awoodda aan leenahay waxaa weeye in codka micnaha lagula dagaalamo ninkan Een, marka ninkan in si si weyn looga hortago oo runtii aad micnaha meel ka dhac weyn ugu sameeyay bulshada soomaaliyeed minnesota oo ah meel si weyn u soo jiidata dadka soo galootiga ah ayaa waxa uu yahay gobol dimuquraadi ah waxaana lagu yaqaanaa in mar walba ay u codeeyaan xisbiga dimuquraadiga oo ay sanadkan u loolamaysa hillary clinton sanadkii kun sagaal boqol laba iyo toddobaatankii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee minnesota ay u codeyso xisbiga jamhuuriga markaasi oo ay u codeeyeen madaxweynihii xilligaasi richard nixon waxaa kale oo gobolkaasi lagu yaqaanaa soo dhoweynta soo galootiga iyadoo dadkana loogu yeero minnesota nice ama minnesotadii wanaagsanayd